أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal saaku waa subax khamiisah taariikhda hijiriyadana waxay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bishii saddexaad ee rabiicul awal sannadka kun afar boqol siddeed iyo afartanka hijiri qodobada wararka andalus saakay kuwada ugu door koran waxaa ka mid ah saraakiil iyo askar murtadiinta ka tirsanaa ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday silsilada weerar ah oo mujaahidiintu saacadihii lasoo dhaafay ka fuliyeen degmooyin ka tirsan gobolka baay wiilka madaxweynaha dowladda kaafiradda ah ee yuganda ayaa ku dhawaaqa inay si rasmiya u jareen xidhiirhkii kala dhexeeyey dowladda turkiga kulan ballaaran oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe iyo beesha shanta agoonyar gaaban ayaa ku soo dhammaaday degmada miirtaqwo kaasoo laga soo saaray bayaandhowr qodob ka koobnaa kooxda riddada soomaaliya ayaa shalay cagaf gelisay isbetel ay jiifeen dad bukaano ah iyo masjid ku yaalla magaalada caasimadda ee muqdisho beesha mirifle ee degta wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ayaa deegaan hoosaga degmada kuntuwaari ka furatay madrase lagu baranayo qur-aanka kariimka iyo culuumtiisa ugu yaraan afar iyo toban qof ayaa dhintay tiro kalena way ku dhaawacmeen kadib qarax weyn oo ka dhacay baqaar hubka baaliyoobe lagu keediyo oo ku yaalla waqooyi galbeed ee dalka suuriya wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa deegaan ka tirsan wilaayadaasi ku soo bandhigtay askar toobad keenayaala oo ka soo baxay safka cadowga allah sidoo kale warkeenna subax ee saaka waxaad ku dhegaysan doontaan warbixin ku aadan yaa xasan gurguurta shuurka kula ah dhulboobka xargaha goosta ee ka socda muqdisho maxaase ka jira in gobolka banaadir uu isku beddelay laba magaalo oo laba nolol ay ka kala jirto intaasi waxay ahaayeen dhegaystiyaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus saakay kuwada ugu door karoonaa ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran saraakiil iyo askar murtadiinta ka tirsanaa ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday silsilada weeraraha oo saacadihii lasoo dhaafay mujaahidiintu ay ka fuliyeen degmooyin ka tirsan gobolka baay baay qarax mujaahidiintu ay la beegsadeen maleeshiyaad ka tirsan riddada waxa uu ka dhacay gudaha magaalada baydhabo waxaana ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah dhinaca kale qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen degmada bardaale ee isla gobolka baay waxaa laguba tilmaameysaday fariisin ay ku sugnaayeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda riddada soomaaliya waxaana jira khasaare cadowga allah ka soo gaaray qaraxaasi isla baay waxay weerar qaraxa mujaahidiintu ay ka fuliyeen degmada dinsoor waxaa lagu bartilmaameysaday goob ay ku sugnaayeen saraakiil iyo maleeshiyaad murtadiin ah qaraxa ka dhaca degmada dinsoor waxaa lagu dilay murtad lagu magacaabi jiray barre islamarkaana ahaa xildhibaan deegaan iyo guddoomiye xaafadeed waxaana ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah dhanka kale faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaya weerarkii shalay ka dhacay duleedka degmada baardheere khaniimada mujaahidiinta ay soo furteen waxa ay gaaraysaa toddoba qori oo ak afartan toddoba iyo hal qori oo beke m iyadoo in ka badan toban askari oo ka tirsanaa maleeshiyaadka riddadana dhimasho iyo dhaawacay ku noqdeen weerarkii shalay mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka degmada baardheere wiilka madaxweynaha dowladda kaafiradda ee yuganda ayaa ku dhawaaqay inay si rasmiya u jareen xiriirkii kala dhexeeyey dowladda turkiga sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen waxaa sii xoogaystay khilaafka u dhexeeya xukuumadda dabadhilifka turkiga iyo dowladda saliibiyadda yuganda kuwaas oo bilihii la soo dhaafay eedeymo isku dhaafsanayay warbaahinta war rasmi ah oo ka soo baxay taliska guud ee ciidamada xukuumadda kambala ayaa lagu sheegay in uu go'ay xidhiirkii u dhexeeyey labada dowladood islamarkaana ay muhiim tahay in muwaadiniinta atraagta ah ay baasaboorkooda ka xirxirtaan waddanka muhuusi kanurugaba oo ah taliyaha guud ee ciidamada difaaca yuganda ee loo yaqaan u b d f ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa ekes wuxuu ku sheegay in wax walba oo kala dhexeeyey turkiga ay soo idlaadeen waxaan horayba u jaray dhammaan xidhiirradii iyo wax kasta oo la xidhiira turkida ku sugan yuganda waa in ay alaabtooda soo xirxirtaan oo ay dalkeenna ka baxaan sida ugu dhaqsaha badan ee suurtagalka ah ayuu yidhi taliyaha ciidamada yuganda wiilka uu dhalay baadari musafeni wuxuu ka mid yahay mas-uuliyiinta ugu sarraysa ee talada waddanka ay ka go'do wuxuuna shacabka yugandhayska ah ugu baaqay in ay isugu soo baxaan afaafka hore ee safaaradda yuganda ee magaalada kambaala inkastoo yuganda ay sheegayso in ay jartay xidhiirka kala dhexeeya xukuumadda ankara haddana weli wax jawaab celin ah kama soo bixin wasaaradda arrimaha dibadda turkiga oo arrintan ku aadan mahadsanid camar kulan ballaaran oo u dhexeeyey wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe iyo beesha shanta agoonyaro gaabane ayaa ku soo dhammaaday degmada miir taqwo kaasoo laga soo saaraa bayandhowr qodobka koobnaa wuxuu ahaa kulan nawciya oo ka dhaca degmada miir taqwo kaasoo ay ka qaybgaleen culimmada nabadoonnada waxgaradka iyo hoggaanka beelaha shanta agoonyar gaabane waxaana kulanka sidoo kale goobjoog ahaa mas-uuliyiinta ugu sarraysay wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe ugu horreyn waxaa madasha laga akhriyey bayaan dhowr iyo toban qodob ka koobnaa oo ay soo saareen nabadoonnada iyo waxgaradka shanta agoonyar gaabane qodobka koowaad ee ay ku heshiiyeen wilaayadda islaamiga ah iyo odayaasha dhaqanka ee agoonyar gaabane waa in jufo kasta ay ku urursato hubkeeda goob uu gacanta ku hayo nabadoonkoodu lagana waayo qof hub ku dhexaysata dhulka beesha agoonyar gaabane in odayaasha ay soo gudbiyaan dadka ama deegaanka aysan damiin ka noqon karin si wilaayadu uga howlgasho in odayaashu ballan qaadaan in ay mas-uul ka yihiin ciddii gaadmo loogu dilo dhulka beesha agoonyar gaabane cid kastaba ha dishay in shanta beelood ee kala ah reeraadan cabdalle buraale gaballe iyo celi oo dhammaan ka wada tirsan beesha agoonyar gaabane waxii ay sameeyaan lagala soo xiriiro nabadoonnadooda waa in odayaashu kitaabka qur-aanka ah ku dhaartaan si ay daacad ugu noqdaan wilaayadda islaamiga halkaasna uu ka dhaco is-aamin buuxa in wilaayada iyo beesha agoonyar gaabane ay isla duugaan wixii maanta ka hor dhacay oo maxkamad u ballansanayn beeshana la gaarsiiyo fariintaas in shanta beel culummo iyo caami ay ka qayb qaataan xoojinta ku dhaqanka shareecada islaamka iyo in ay gaarsiiyaan dacwada dhammaan deegaanada ay degto shanta jifo ee agoonyar gaabane nambar toban qofkii ama gacantii waxgeysata ee disha ama dhaawacda waxaa lagu samayn doonaa mooraduug oo ah in gacanta wax geysata qoyskii iyo qaraabadiisa dhow laga qaadi doono wax alla wixii xoolo ay haystaan kuwaas oo aan ku jirin magdhowga waxaa ku saxiixan dhanka wilaayada waaliga wilaayada shabeellaha dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise koba ku dukaday dhanka nabadoonnada beesha agoonyar gaabane nambar kow mukhtaar xuushuw xasan nambar labo macalin daahir maxamuud muke nambar saddex sheekh xasan cali xuseen nambar afar maxamed abuukar shamuuq nambar shan axmed sheene wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu intaasi kadib qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka ee ka qaybgalay kulanka ayaa soo dhoweeyey bayaanka ay soo saareen iyagoo ugu dambeynna baaq toobadkeena u diray maleeshiyaadka ku abtirsaday iyagaee ku jira safka cadowga allah waa qayb ka mid ah kulamada inta badan ka dhaca shabeellada dhexe ee u dhexeeya qabaa'ilka dega wilaayadaas iyo mas-uuliyiinta wilaayada shabeellada dhexe kooxda riddada soomaaliya ayaa shalay cagaf gelisay isbetel ay jiifeen dad bukaano ah iyo masjid ku yaalla magaalada caasimadda ee muqdisho sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen cabdilqani maxamed magaalada muqdisho waxaa saacadihii lasoo dhaafay laga diiwaangeliyey dhacdo hadalheen weyn dhalisay taasi uu qayb ka ah dhulboobka uu xasan gurguurta ka wado caasimadda maleeshiyo hubaysan oo kooxda ridada ka tirsan oo wataa cagafta wax dumisa ayaa weeraray cisbitaalka xamar iyo masjid ku agyiilay cisbitaalka ay cagaftu gashay ayaa xilliga la duminayay waxaa ku jiray dad bukaano ah howlwadeennada cisbitaalku waxay sheegeen in goobta ay jiifeen bukaano ku jiray xaalado degdeg ah waxay sheegeen in cisbitaalka ay u haystaan sharciyad iyadoo aan wax digniin ah la siina cagaf la geliyey looguna hanjabay in si dhammaystiran loo dumin doono waxaa dhacdaa xalay gelinka dambe in cagaf ee ciidamo waardiyeynayaan ee burburiin ka samaysa qeybo ka mid ah eeisbitaalka xamar xilliga burburinta dhaceysay bukaanada loo adeegaya gudaha isbitaalka ayay ku jireen qaarkood xaalad emergency ah ayay ku jireen dhakhaatiirta way shaqaynayeen waxaa meeshaas ka dhacay waxay ahaayeen arrin argagax leh oo argagaxaasna bukaanadii iyo dadkii xanuunsanaa ay la kulmeen iyo dhakhaatiirtii shaqaalihii shaqaynaya isbitaalka xamarka shaqaynaya run ahaantii markaan wareysanay ciidanka waxay noo sheegeen in isbitaalka qaybihiisa kaleo dhanna la burburi doono dhulka isbitaalka uu ku yaalana waa dhul sharci ah adeega caafimaadka ahna waa waajib dowladda saarneed oo annaka dhakhaatiir ahaan aan qabanaynay oo dhakhaatiir waddanka wax ku baratay iyo kuwa caalamiga bulshada u shaqaynayeen gargaarkii la fidinayo caafimaad mid ka daranaya yimid oo ah in dadkii qolalkoodii in lagu dumiye ee noqoto arrintaasna waa mid hadda taagan waxaa nasiib dare ah in wax ogeysiisa aan hore loo bixin dhulka isbitaalka ku yaalana uu yahay dhulka sharci ah oo sharcigii saddex bilood ka hor lasoo hubiyey oo gobolka banaadir laga soo hubiyey oo sharci ah oo siddeetan iyo labadii ah xataa dhismihii siddeetan iyo labadii ah duminta masaajidda guryaha xarumaha caafimaadka qubuuraha iyo boobka dhulalka danta guud iyo kuwa sida gaarka loo leeyahay waxay sannadihii dambe muqdisho ka noqdeen astaan lagu aqoonsado nidaamka xasan sheekh maxamuud kaasi oo caasimadda ka barakiciyey kumanaan qoys oo u badan danyar mahadsanid cabdulqani beesha mirifle ee degta wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ayaa deegaan hoostaga degmada kuntuwaar ay ka furatay madarase lagu baranayo qur-aanka kariimka iyo culuumtiisa walaalkeen cuhmaan axmed dhuubow ayaa warbixinta warkan eegaya waxay ahayd xaflad siyaar saraa loo soo diyaariyey laguna furayey madarasada mucaad ibnu jabal taas oo lagu baranayo qur-aanka kariimka iyo culuumtiisa waxaana laga furay deegaanka dhagagurow oo hoostaga degmada kuntuwaarey ee wilaayada islaamigaah ee shabeellada hoose madarasada waxaa furatay beesha mirifle oo ka mid ah beelaha dega wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose waxaana lagu dahfuray ku dhowaad boqol arday kuwaas oo ku baran doona madarasada qur-aanka kariimka iyo culuumtiisa halkii lagu furayey madarasada waxaa ka soo qayb galay culimo mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee degmada kuntuwaarey waxgarad salaadiin waalidiin maamulka macallimiinta iyo ardaydii loo furiyey madarasada ugu horreyn sheekh maxamed jamaal oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah ayaa goobta ka jeediyey kelimad ku saabsaneed furitaanka madarasada cusub ikhwaanii fillaah ilaahay baa mahadsan subxaanah wa tacaala ilaahayga kulankan khayrka badan xafladda yacni lagu soo bandhigayo furitaanka dugsiga kan qur'aanka ama madarasada tan mucaad ibnu jabal deegaankan dhegagurow beesha miriflana dugsigan ay furatay qur'aanka waxaan leenahay ilaahay subxaanah wa tacaala ha ka dhigo qur'aanka ilaahay subxaanah wa tacaala madarasadii lagu weyneynayey sidoo kalena maaragtay ilaahay subxaanah wa tacaala loogu camalfalay qur'aankiisii allah subxaanah wa tacaala inuu nooga dhigo meeshii lagu difaacay qur'aanka ilaahay subxaanah wa tacaala inuu ilaahay ka dhigo subxaanah wa tacaala taasana ilaahay uga barayeyna subxaanah wa tacaala ikhwaanii fillaah intaasi kadib qaar ka mid ah waxgaradka iyo suldaanka guud ee beesha mirifle ayaa goobta ka hadlay iyaga oo si weyn u soo dhoweeyey furitaanka madarasada cusub ee laga hirgeliyey deegaanka dhagagurow oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada kuntuwaarey ee wilaayada shabeellada hoose odayaashii deegaanka haddaanu nahay inaan u hiilino diinta inaan kor u qaadno inaan maaragta cadowgeediina la jihaadno diintiina koraan u qaadaynaa alxamdulilah ciyaalkeennana waxaan leenahay ugu ducaynaynaa in ilaahay wax fahansiiyo annagana aan ku dadaalno wabilaahi towfiiq beriga waxaan joognaa madarasadii dhowgurow laga furayaan joognaa ilaahay baa ku mahadsan in oo haddii ilaahay raa diinta ilaahay aan horumarino aan u taagannahay haddii ilaahay idmo ilaahay weyne waaxidka hanugu guuleeyo madarasadan iyo midda kale oo hadda aan u soconno galabta tagi doono iyo kuwo kaloo badan oo na sugaayaba loonlinshaani oo ah ini jaahiliyadii horaanjarte lukubaha ilaahay kitaabshay lakadhagama shareecada islaamka lakadhagada madarase yalla ku fadohaaye ma aragna merfle beesha merfle gobolka shabeellaa hoos haddama shanga furunayti geeka lamilaka darohaaye may dhiman tummon i labaatan i sedde waxaan maanta farxad noo ah oo aan maanta raynrayn wax kasta binu aadan ku farxa aan ku faraxsannahay ubadkaayni maanta waxbarashadiisii geeka way roogne hele dugsiyadii lahan baraarugi oo geeka walayadaha kati odayaalkii kahem baraarujin iyo hool socota alxamdulilaah uma alxamdulilaah meelfayle walnii marahayan ilaahay way ku rajeena insha allahu tacaala ini sida isi kufayl weeldana iyo ilaahay ku rajeena insha allah anti dhimananin dhimaastir hada wabilahi tawfiq wasalaamu calaykum waraxmat war iid han dhawaayane tuuladuna geeka roogna akhyaartiya iyo maamulshe oo madrasada mucaad ibnu jabel nin dhisen ku qeyb qaadasho fadan i garab istaag badan ku helni ardaydii xareeyan maalinshoo dhex fadhiye walailanaa maasha allah tabaaraka wa tacaala ilaahay barkaaya midii laka aflaaxo diinti laka barda ilaahay haka dhiko guud ahaan haddii aan maran hadala mirafla waa madrasatii lixaad oo degmada kurtuwaarey goob kumid ee laku furo madrasadun tan todobaadna insha allahu tacaala darkaha ka jarta yeena walku dhiegi doona idaacadda ha furaana hoob ilaahay edma mar fadheeda hore aan sii wadaana ilaa iyo talagalkii una lahayni gobolka shabeellada hoose meel allaala meeli unanga talagalnay inuuna madraso jeyna iniyo jeeyaan insha allahu tacaala beela mirfin walilahaa boqolkiiba lama boqol ama hasintin maamulka islaamiga ah ee degmada kuntuwaarey ee wilaayada shabeellada hoose ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay sii dardargeliyey xoojinta dacwada furitaanka goobaha lagu barto cilmiga sharciga ah iyadoona sidoo kale deegaana hor leh oo hoostaga degmada ay ka dhici doonaan munaasabada noocaani ah oo lagu furayo goobo lagu barto diinta islaamka mahadsanid cuthmaan wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa deegaan ka tirsan wilaayadaas ku soo bandhigta askar toobad keenayaala oo ka soo baxay safka cadowga allaah warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalkeen marwaan maxamed waa askar toobadkeenayaal ah oo gaarayay ilaa laba taa'ibin ah oo lagu soo bandhigay wilaayada islaamiga ee galgaduud kuwaas oo ka soo toobadkeenay falkii gaalnimo ay ku jireen islamarkaana soo faaruujiyey safafka maleeshiyaadka murtadiinta toobadkeenayaashan ayaa qayb ka kale ahaa maleeshiyaad ay kooxda riddada soomaaliya ku soo tababartay xerenacnacayo deegaanka xanan buure kuwaas oo loo diyaarinayay inay duulaan ku noqdaan deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka taa'ibiintan ayaa markii toobada loo qabtay kadib waraysi ay la yeelatay idaacadda islaamiga andalus kaga warbixiyey qaabka ay ugu biireen safka riddada iyo sababaha ku kallifay inay ka soo baxaan safka cadowga dagaaladii ay ka qayb galeen iyagoo ugu dambeyn ka hadlay sida loogu soo dhoweeyey wilaayada islaamiga ah ee galgaduud islamarkaana farin u diray haraadiga cadowga allaah waa cabdisamid nuur cali maxamed oo ka soo hadlaya degmada caligaras insha allahu tacaalaa waxaan ka tegey meesha la yidhaahdo alqaaxle waxaan aaday dhowsamareeb waxaan tababar u galay niman mushrikiina oon ilaahay iyo rasuulkiisa aan aqoon muddo laba bilooda aan tababar ay ugu haayeen tababarka waxaan ku qaadanay meel layidhaha xeroboorey haddii alle baa kuuron yahay waxaan isku khilaafnay aniga gerka sunnada xiir shaaribkana reeb nankii aqbali maa markaa ereeba jirjira la ii geysta gacanteyda xataa buqaa wax gaari waxyaabaha la yaab kale adiga ninka laa gabdhuhu iyo raggu waxba isma duushaan gabar surwaal sidata oo haddii alle baa kuuron yahay shaati waata oo ninka la rag dhex joogta haddii allabaa kuuran yahay hadda meeshaas waxay tahay waa ujeedaa meel haddii allabaa kuuran yahay adig ama diin asaga geedana ama ay ka muuqato midna maaha oo maamulka oo walaayada si wanaagsan ii soo dhoweeyeen si qurxan ii soo dhoweeyeen dad gobaniba ka muuqato sharafu ka muuqato diinu ka muuqato asluubu ka muuqato meel nadaam kala dambeyn leh oo haddii allabaa kuuran yahay aan cid cid ku xid gudbi karta aan la harag lagu kala baxayo labadii qofood ishaysato sharciga lagu kala baxayo yaa aan u nimidoo kuna soo dhowaan waxaan fariin u diraa walaalahay xagga ila joogay oo gaaladu ay soo dirsatay oo dabadhaqa u ah inay kasoo toobad keenaan walaalahoodna u yimaadeen garabna ay u noqdaan ayuga dalkooda iyo diintoodana ay difaacdaan magacayga saddexan waa maxamed cabdirasaaq maxamed xirsi waxaan ka soo raacay nimanka calal uusta ah magaalada muqdisho xilligan waxay ahayd labada kun iyo sagaal iyo tobankii waxaa meelaha lageeyey waxaa ka mid ahaa tababar laba bilood iyo dhowr casho baan qaatay waxaana ku qaatay xirnanac waxaa lageeyey janaale awdhigle beriire siib icaanole afgooye meelaha aadka aan dhibaatada aan ugu arkay waxaa ka mid ah siib icaanole dagaal qabsaday waa jira oo aad uga soo cararay oo aan bila qori ahaa qaybta waxaan ka tirsanaa qolada dhoolka baarta oo hoos tagta hogaanka dhismaha iyo sancada muddo sideed sano ah baa ka tirsanaa wilaayada ceelgaras way soo dhoweeyeen wax xumaana kama dareemin wax dhibaataa kama dareemin taa'ibiintan lagu soo bandhigay wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa qayb ka noqonaya askar taa'ibiin ah oo toddobaadadii lasoo dhaafay si raxanraxana u soo gaarayay wilaayaadka islaamiga kuwaas oo soo faarujinaya safka riddada mahadsanid marwan ugu yaraan afar iyo toban qof ayaa dhimatay tiro kalena way ku dhaawacmeen kadib qarax weyn oo ka dhacay baqaar hubka baaliyoobe lagu keediyo oo ku yaalla waqooyi galbeed ee dalka suuriya walaalkeen nuur cali warsame abuusheybe ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya wararka ka imaanaya waqooyi galbeed ee dalka suuriya ayaa sheegaya in ugu yaraan afar iyo toban qof ay dhinteen halka kow iyo toban kale ay dhaawacmeen kadib qarax ka dhacay bakhaar kumeel gaar ah oo ku yaala agagaarka magaalada sarmada ee gobolka idlib tirada khasaaraha ayaan weli ahayn mid kama dambays ah bakhaarka ayaa loo isticmaali jiray in lagu ururiyo hub iyo haraadiga dagaalka ka hor inta aan meel kale loo qaadin wasaaradda difaaca suuriya waxay sheegtay in qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda ay ku dhaawacmeen dhacdada kooxaha gurmudka iyo difaaca madaniga waxay ugu yaraan ayaa goobta gaaray iyagoo deminaya dabka daadgureynayana dadka dhaawacmay islamarkaana hubinaya goobtaa sababo la xiriira jiritaanka walxo qarxa oo aan qarxin qarax waxa uu sidoo kale sababay burbur ballaaran oo gaaray dhismayaal ganacsi iyo warshaduhu ku dhow goobta waxaa muddo la hakiyey waddada muhiimka ah ee isku xirta sarmada iyo idlib kadib markii haraadiga dagaalka ay ku firdhadeen agagaarka waddada sababta rasmiga ah ee qaraxa weli lama shaacin waxaana socda baaritaano iyo howlgallo lagu xaqiijinayo in goobtu ammaan tahay dowladda daaquudka suuriya ayaa sidoo kale ka digtay in khasaaruhu kordhi karo maadaama qaar ka mid ah dhaawacyadu ay culus yihiin dhacdadan ayaa ku soo beegmaysaa xilli magaalada idlib ay marar kala duwan ka dhaceen qaraxyo la xiriira kaydinta hubka iyo haraadiga dagaaladii muddada dheere ka socday waqooyi galbeed ee suuriya mahadsanid abusheyba ugu dambaynna dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku aadan yaa xasan gurgurte shuraka kula ah dhulboobka xarkaha goose ee ka socda muqdisho maxaase ka jira in gobolka banaadir uu isku beddelay laba magaalo oo laba nolol ay ka kala jirto waxaa inoo haya warbixintan walaalkeen marwaan maxamed kiisaska ku saabsan dhulboobka ayaa joogto ka noqday magaalada caasimadda ah ee muqdisho boobkan lagu hayo dhulalka danta guud iyo kuwa sida khaaska ah ay u leeyihiin shacabka soomaaliyeed waxay reebtay saameyn xun oo dhanka dhaqaalaha iyo deganaanshiyaha bulshada warbixintan waxaan diiradda ku saari doonnaa arrimaha ku soo kordhay gumiinta shacabka muqdisho iyo gacmaha mas-uulka ka ah barakacinta bulshada annagoo diiradda saari doonna asalka mushkiladda iyo raadadka ay reebtay sannaddii labada kun saddex iyo labaatankii ayuu xasan gurguurta madaxweynaha kooxda riddada soomaaliya dib u bilaabay boobka dhulalka danta guud oo loola jeedo dhulalkii ay lahayd dowladdii dhexe balse dhegaystu uu maanka ku hayay in dhulboobka uu xasan sheikh soo bilaabay muddoxileedkiisii hore sannaddii labada kun shan iyo toban kolkaas oo uu iibsaday boqolaal boos balse dhulalkaas waxay ku yiileen meel aysan dadka ku badnayn oo ku dhow madaarka caalamiga ah ee muqdisho hadda waxaan ka hadlaynaa waa dhulboobka camimay dhammaan degmooyinka gobolka banaadir waa dhulboob aan loo kala soocin bulshada xataa waxaa la boobayaa xubno ka tirsan kooxda riddada oo aan awood weyn ku lahayn maamulka caasimadda baaritaan gaar ah oo uu barnaamijka faafareebka wararka ku sameeyey kiisaska ku saabsan cidda mas-uulka ka ah dhulboobka ayaan ku ogaanay in madaxweyn ka tirsan murtadiinta iyo duulaaliin ganacsato ah ay sharako ku yihiin mashruucan oo ah midkii ugu halis badnaa abida ay la kulmaan shacabka muqdisho waxaan helnay dukumentiyo caddeynaya dhinacyada ku lugta leh dhulboobka iyo warqado qaansheegad ah oo ay ku cad yihiin lacagaha dhulboobka lagu iibsaday ugu horreyn mas-uuliyadda koowaad ee dhulalka muqdisho waxaa leh xasan maxamuud colow oo ku magac dheer xasan gurgurte ninkan ayaa ah mu'alifka musiibada dhaca dhulalka balse waxaa ku hoos lamaanan gacmo kale oo isagoo uga wakiil ah mararka qaarna laga yaabo inay yihiin kuwa hela macaaska ugu badan ee boobka dhinacyada kulagta leh dhulboobka waxay isugu jiraan xubno ka tirsan qoyska xasan gurgurte siyaasiyiin dulaaliin iyo ganacsato dhammaantood xiriira leh villa soomaaliya qaarkood ayaa xasan sheekh kula shirikoobay dhulalka la boobayo halka qaarkood iyaga loo xeray xaafado dhan oo guryihii ku yiilay cagta la mariyey dukumiintiyada aan helnay waxay muujinayaan in dhulalka la boobayo loo kala qaybiyey ilaa afar heer oo dhammaantood laga sameeyey lacago malaayiin dollar ah heerka koowaad ayaa ah in la beegsado dhulalka danta guud oo ay ka mid yihiin saldhigyo ciidan warshado isbitaallo xarumo wasaaradeed safaarado iyo suuqyo caamka ah magaalada muqdisho heerka labaad ee shaxda ku cad dhulboobka waa dhulal ay bixisay dowladdii cabdiqaasim salaad xasan dhulalkaas dhammaantood sharciyadooda waxaa laga dhigay waxba kama jiraan waxaana milkiilayaasha lagu qasbay inay bixiyaan lacago baad ah ciddii bixin weyse dhulka waa laga xoogay waxaana lagu wareejiyey ganacsato iyo maalnaawayaal ah oo qaatay dhulalkaas heerka saddexaad waa dhulalka leh sharcigii ama sabarloogadii siyaad barre laga soo bilaabo kun sagaal boqol toddobaatan iyo shan ilaa kun sagaal boqol iyo sagaashankii dhulalkaas qaar badan oo ka mid ah dadkii lahaa waxaa laga qaatay lacago baad ah halka qaarkood lagu wareejiyey dulaaliin lacago macaash ah sii saaray heerka afaraad ee ugu dambeeya waa dhulalka loo yaqaan tookiyada ama oobasiibada iskuraranka ah ee ku yaala qaar ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir dhulalkan waxay haystaan sharciyo dowladihii hoose ee dalka soo maray dadka degganna waxay haystaan milkiyada rasmi ah oo ku yimid dhaxal ama iibsasho toos ah balse waxa ka maqan ayaa ah inaysan helin hannaankii dhulbixintii rasmiga ahaa ee dowladdii siyaad barre sida injid bixin loo sameeyo burcad xasan gurguurta ayaa dhulalkaasi si bareer ah u dhacaya sida ay noo sheegeen sharciyaqaano dhanka dhulalka ah tookiyada ama oobasiibadu ma ahan dhulal dowladeed ama danguuda waa dhulal shacab leeyahay oo keliya u baahan jidbixin dhulalkan tookiyada loo yaqaan waa milkiyada shacaba dowladna weligeed ma yeelan waxay ahayd in waddooyin loo bixiyo ugu yaraan dadka laga qaado lacag dib u habeen ah balse ma ahan in la burburiyo oo lacago baad ah la duldhigo ayuu yidhi khabiir wax ka yaqaan xeerarka dhulalka oo andulus la hadlay xildhibaanada golaha dawaaqiidda kooxda riddada iyo xaasaska xasan gurguurte waa kuwa ugu badan ee kala hufaya boobka dhulalka labadaas qolo ayaa hadba dhulalka la boobayo ka soo qaada odayga kadibna waxay u sii qaybiyaan dhinacyada uga sii hooseeya marka aad muqdisho joogtid waxaad maqlaysaa hebel ayaa la soo siiyey dhulalka xaafad hebel tusaale ahaan xaafadaha african village debdemiska warshadda caanaha tarabuunka isbitaalkii xooga carwadii hore ee qaranka dhammaan dhulalkaas wuxuu xasan gurguurta siiyey xildhibaano baarlamaanka dawaaqiidda ah kuwaas oo kula heshiiyey in aysan mucaaradin xukunkiisa xogaha qaar waxay sheegayaan in marka xasan gurguurta oo is yidhaahdo waxaa dhammaaday dhulalkii la boobi lahaa ee siyaasiyiin u badan xildhibaano iyo ganacsato ay u keenaan nashqada dhulal aan weli la gaarin kadibna uu la soo kala baxo warqad uu ugu magac diray noola oosta oo ah kamaarmid dhulalka danta guud intaan ku guda jirnay baaritaanadan waxaan ogaanay in inta badan xarumihii degmooyinka gobolka banaadir la iibiyey islamarkaana ay maamuladu hadda ku shaqeeyaan guryo kiro ah sida hoteello iyo guryo ay ganacsi ahaan u dhisteen shacabka muqdisho tani waxay bannaanka soo dhigaysaa in kooxda riddada ay si ulukac ah u boobayso dhulalka danta guud iyadoo ka samaynaysa lacago malaayiin dollar ah oo ku dhacaysa jeebabka shakhsiyaadda degmada dayniile ee gobolka banaadir waxay ka mid tahay meelaha sida aadka ah ay shacabka uga dhiidhiyeen dhulboobka iyagoo taageero ka helaya qaar ka mid ah siyaasiyiinta kooxda riddada ee deegaanadaas ka soo jeeda faa'iiso jayto oo ka tirsan golaha dawaaqiidda kooxda riddada ayaa maalmo ka hor caddaysay in waxa dadka barakacinaya ay yihiin siyaasiyiin iyo xildhibaano qandaraas ka soo qaatay xasan gurgurte islamarkaana iyada iyo kuwo kale ay diideen in dadka dayniila la barakiciyo dayniil cagafta ma gaarayso annaga iyo dowladdii madaxweynaha waa ka heshiinay dadka siyaasiyiinta iyo ganacsatada dumiyaan maqlaysido ayagaa dumiyo horta baarlamaanaa jiro baarlamaan laba boqol todobaatan shan xildhibaanaa jiro qof kasta qofay matasha horta horta burburinta ujeediin waa siyaasiyiintooda iyo ganacsatadooda dadka dayniila degan ganacsatadooduna inay dadkooda barakiciyaan diyaar u mahan dembiyay u yaqaanaan inay ayagas wax siiyaan oo shakada siiyaan oo wax taraan maahane inay dumiyaan ma rabaan annagoo siyaasiyiintoodana inaan duminno ma rabno marka sideedaba dadka la dumiyaa ujeedid siyaasigiis iyo ganacsigiisa dumiyay maxaa naga naga galmar qof siyaasigiisa ganacsiyadiisa dumiyay waa ku jira ku jira hadee ku jira meek hadlaan qof kasta xildhibaana matalo qof xildhibaankiisa gurigiisa dumiyay ani wax ka galmala maxaa ka dhacaa wax kalmaba ka shaqeeyaba kooxda riddada soomaaliya waxay sannadadii lasoo dhaafay suuqgeyn u samaynaysay inay sugtay amniga muqdisho mar walba oo la dhaliilo dhulboobkan waxay ku maxaabsataa inay sugayso amniga arrinkaas oo uu xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur ku sheegay mid looga dhuumanayo xaqiiqda isagoo warbaahinta la hadlayay ayuu tusaale xun ka bixiyey xaaladaha ka dhashay dhulboobka wuxuu carbaabay in muqdisho hadda noqotay laba magaalo mid ladan iyo mid duntay oo malaayiin shacab ah ku dhiban yihiin waxaasoo idinna wuxuu u sababeeyey boobka dhulalka iyo hadda cagafkii qarax ka samaysaa maxaa marka dhacaya marka dadaa qaxaya fiil maxaa dumaya ishoodii noloshaa dumaysa hadda markii dad meel degan laga qaxiyo maxaa la dumaya mataqaanaa in ayay keliya qaxayaan maaha iskoolkoodii waa dumaa dugshooda qur-aanka waa dumaa suuqi yaraayay nolosha ka samaysana waa ka dumaya faamilkoodii iyo cilaaqaadkoodii say ku wada noolaayeen iyo social networkoodii waa dumaa kulli waas la dumaya marka marka boqolaal kun oo qof ay shaqala'aan iyo nolola'aan ay noqdaan maxaa dhacaya gabadhii ama wiilkii laba boqol oo dollar bishii eriyadan shaqada ka jirto ama ku noolaa meel un kamida ama kalumaysiga ama meelihii dadka deganaayeen ku noolaa ama ubasiyooyinka tokiyo hadda lalaa ku noolaa oo inta soo shaqo tago hal bajaar soo raaco ama hal caasi labadiisa boqol isku dambara markii la yidhaahdo waxaa laga ridaa tabeelaha ama magaalada meesha ugu dambaysa qof waxaa arkay ani igu yiri labada boqol oo dollar oo nin saaxiibkay ii sheegay in labadaas boqol oo dollar boqol lixdan kamida ay tirsbar ugu baxdo wajaad bishii waxaa usoo hara afartan keliya qaali share waxay ka mid tahay xildhibaanada golaha dawaaqiidda ee xasan gurguurta kala shaqeeyey dhulboobka iyadoo goob fagaara ah ka hadlaysay ayay taageero u muujisay boobka dhulalka waxayna u muuqatay inay marmarsiimo u raadinayso dhulalka shacabka laga boobayo nabaddaradaba guryaha ubasiibadka ka bilaabataa dadka guryaha ubasiidka oo loo hagaajinaya waa la jijibinaya waa la hagaajinaya ayagoo sharaf lahoo qurux badanaan la dhiso waa aragtay aniga hadda xaafadaan deganaha jiro oo dadka degaankayga ay degan yihiin say u qurux badnaadeen tarbuunka iyo eradiisa iyo hodan iyo say u qurux badnaadeenna waa aragteen dhaqmada cusub ee kooxda riddada soomaaliya soo kordhisay waxaa ka mid ah in marka miisaaniyaddooda hoos u dhacdo cagafta lagu soo kiciyo guryaha shacabka kadibna qoosaska degan laga dalbado lacago kumanaan kun oo dollar ah sida maalmo ka hor ka dhacday degmada boondheere kolkaas oo qoysas dhan guryahooda cagaf la geliyey kadibna laga dalbaday lacago kumanaan kun dollar ah
halkan aa ujeedaan waa degmada boondheere degmada boondheere maanta soddon kun oo doolar qofkii la baxo waxaa la dhahay gurigaaga cagaf cagaf lagaa marsii maayo mahadsaned marwaan warbixintiisana waxay guni gebagabo u ahayd warkii subaxnimo saaka aad ka dhegaysanayseen andalus assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu